faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo joojisay in salaadaha cishaha iyo taraawiixda lagu tukado masaajidada ku yaala dalka soomaaliya ciidanka booliska oo sheegay in la qabtay askariga dadka shacabka ah ku dilay boondheere ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali keere oo kuweyt kala hadlay taageerada xakameynta caabuqa cofinati maamulka somalilan oo ku dhawaaqay go'aano ku saabsan ka hortagga caabuqa cofinati iyo dalka shiinaha oo soo sheegay tiradii ugu yareed ee cudurka coronavirus qodobadaas aad maqasheen waxa ayeen kuwooda ugu doorkaroon warka subax ee raadiyo cadaado dhagaystayaal goordha u diyaargarooba faahfaahintiisa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo sabdi ah taariikhduna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha afraad sanada labada kun iyo labaatanka dhegaystayaal halka aad naga maqashaan waa raadiyo cadaado warka waxaa soo saaray saaxiibkayga maxa- maxamed aadan karaama waxaan la socodsiinaya anigoo ah haashim cumar xasan waa farsamadii mahad nuure axmed iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan dowladda dowladda federaalka soomaaliya oo joojisay in salaadaha cishaha iyo taraawiix dowladda federaalka soomaaliya ayaa joojisay in salaadaha cishaha iyo taraawiixda lagu tukado masaajida ku yaala magaalada muqdisho warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena mahad nuure axmed afta iyo culimada soomaaliyeed ayaa soo saartay bayaan lagu joojiyey in dadka masaajida ku tukadaan salaada taraawiixda waxaa sidoo kale la joojiyey in salaadaha cishaha lagu tukado masaajida ku yaala magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha guud ee culimada soomaaliyeed sheekh cabdi baari ayaa ku baaqay in dadku ku cibaadaystaan guryahooda si loo xakameeyo halista caabuqa covid nneteen waxa uu sidoo kale sheegay in diinta islaamka ay faraysa in la badbaadiyo nafta wasiirka diinta sheekh nuur maxamed xasan ayaa sheegay in go-aankan uu yimid kadib markii dowladda soomaaliya ay soo rogto bandow ka soo horreeyay xilliyada salaadaha cishaha iyo taraawiixda cudurkan markii hore haddii shaki nooga jira maanta wuxuu maraa saddex boqol dad ka badan marka taas taxadarkeeda ha la muujiyo ayuu yidhi wasiir sheekh nuur ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay askarigii dadka shacabka ah ku dilay degmada boondheere ee magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaahinayaa waryaheena mahad nuur axmed taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhageen askari dad shacaba xalay ku dilay magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in askariga uu si bareera u toogta laba ruux oo kale ahaa haweeney iyo wiil dhallinyaro ah xilli ay fadhiyeen albaabka gurigooda ku yaala meel u dhow isgoyska jubba ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa saldhigga degmada boondheere waxay gacanta ku soo dhageen askari ka tirsanaa isla ciidanka saldhigga booliiska degmada boondheere oo xalay laba qof oo shacab ah si bareera ugu toogtay isgoyska jubba ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliya dilka uu geysta askari ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliya gaar ahaan degmada boondheere ayaa xalay waxay abuuray banaanbax ay dhigeen dad shacab ah oo ku nool degmadaasi banaanbaxa ah oo ahaa mid rabshado wata ayaa soo gaaray xili dambe kadib markay dadweynaha ay taayiro ku gubeen isgoyska jubba ee magaalada muqdisho
maamulka maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqay go-aano ku saabsan ka hortaga caabuqa covid nneteen wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shire oo la hadlay radio cadaado ayaa soo bandhigay go-aano ay dowladdu gaadhay oo ku dhaliyey xanuunka caabuqa covid nneteen isaga oo sheegay inay si deg deg ah u hirgelinayaan waxa uu sheegay inay hoos u dhigeen canshuuraha laga qaado ganacsatada deegaanada maamulka somalilan dowladdu waxa ay go-aansantay in cashuuraha laga qaado raashinka soo dega ay hoos u dhigto boqolkiiba labaatan raashinkaas oo ay ka mid yihiin bariiska saliidda sonkorta iyo baastada waxa ayna dowladdu go-aansantay inay si dhow ula socoto ascaarta daruuriyaadka ah oo ay ka mid yihiin raashinka dawooyinka shidaalka iyo agabka lagala hortegayo caabuqa covid nneteen ayuu yidhi wasiir sacad sidoo kale wasiir sacad ayaa ka warbixiyey sanduuqyada ay somalilan samaysay oo lagu taageerayo shacabka iyo qadarka lagala hortegayo caabuqa covid nneteen waxaa kale oo ay dowladdu samaysay sanduuq loogu talagalay in laga taakuleeyo dadka ay dhibaatada dhaqaale kasoo gaartay xanuunka caabuqa covid nneteen sanduuqaasna waxay ugu talagashay inay ugu tabarucdo lacag dhan hal milyan oo dollar ayuu yidhi wasiir sacad dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kuweyt kala hadlay taageerada xakameynta caabuqa halista ah ee covid nneteen mar kale waxaa inoo faahfaahinayaa mahad nuure axmed
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa xalay kulan dhanka qadka la yeeshay dhigiisa dalka kuwait kulanka ayaa looga hadlayay iskaashiga labada dal iyo sidoo kale sidii dowladda kuwait ay soomaaliya uga taageeri lahayd dadaalada looga hortagayo cudurka coronavirus ee dunida oo dhan saameeyey waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka ku jira urur goboleedka jaamacadda carabta ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa qadka telefoonka wadahadale kula yeeshay dhigiisa dalka aan walaalahan hane ee kuwaad sheekh sabaax khaalid alxamad al sabaax ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya warka ayaa intaasi ku daray waxay ka wada hadleen iskaashiga labada dal iyo dhinacyada dhaqaalaha amniga siyaasadda waxayna isla soo qaadeen sidii dowladda kuwait soomaaliya uga garabsiin lahayd xakabaynta cudurka safmarka ee covid nineteen
mahadsanid oriye mahad nuure axmed dalka shiinaha ayaa soo sheegay tiradii ugu yareed ee caabuqa covid nineteen shiinaha ayaa tabiyey laba iyo toban kiis oo cusub oo coronavirus ah bishii abril afar iyo labaatankeeda marka la barbar dhigo lix xaaladood oo cusub maalintii hore guddiga ayaa sidoo kale soo sheegay sagaal iyo labaatan xaaladood oo cusub oo waxyar hoos uga dhacay maalintii ugu dambeysay ee soddon iyo afarta kuwaan weli waxaa ku socda baaritaano wadarta tirada kiisaska la xaqiijiyay ee shiinaha hadda waa side- waa siddeetan iyo laba kun sideed boqol toban iyo lix qof tirada dhimashada ayaa weli ah isla afar kun lix boqol soddon iyo labo iyada oo aan wax dhimasho ah lasoo sheegin labaatan iyo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhegeystayaal guud ahaan halka aad kala socotaan waa raadiyo cadaada warka subax intaas ayuu nooga egyahay warka waxaa soo saaray maxamed aadan karaama waxaana farsameynayay me- mahad nuure axmed waxaana la socodsiinaya anigoo ah haashim cumar xasan warka mid lamida intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaa iyo ammaano alla
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo